ay ahaan lahayd dugsiyada aasaasiga ee wax lagu barto oo aan dayactir ama dib u dhis lagu sameynin muddadii burburka waddanka ka jiray ilaa haatan la joogo degmada ayaa waxaa ku yaala wax magac iskuul wata hal iskuul oo hoose iyo dhexe ah oo shan qol ka kooban sidaasi ay tahay ma lahan kuraas ku filan oo tirada yar ee halkaasi wax ka barata ay ku fadhiistaan macalimin la-aan iyo aqabkii waxbarashada loo adeegsanayay oo meesha laga helaynin iyadoo arrimahaasi oo dhan la sheegayo inay sabab u tahay xagga amniga nuurto sheekh aamiin waxay maamulo iyo bare ka tahay halka iskuul ee ku yaala degmada bardaale oo lagu magacaabo amuurta mar ergo ay xiriir la samaysay ayaa waxa ay ku sheegtay in degmada bardaale xagga waxbarashada meeshii ugu hooseysay ay marayso horta waxbarashada waa iskoolada horta haka dareereedan liidato maadaama liidashadana inta badan eetamay waa amniga iyo maalimiinta oo dhaqaalo ka filan an lahayna joogta lan helaano mar walba mar walaagole ehoo lan helaan iyo tayada waxbarasho oo manhaj laan iyo maalimiinta qabado qalabo walakabar an lahayno qolal ka filan oo ardadii wala barafari an lahayna niyo oo macalimiinta hajiidadaasoo maanaa macalinka kalsooni leh walka dhigi karo walaa kalsoonida iskala dhikaayo oo yaraadan adaa qabadiinoo lantaa laasajeenka lantaata ay korn hortiya jarta kasay qof oo wali ata degmada bardaale in muddo ah roogi meegaa sano maalin haytay ad labaatan sano haye marka labaatanka sano waa inti burburka wadanka ku jari walbarashada degmada mayla ka qiyaasi koray ilaa xiliwan ilaa heer hooseete heer shaba heer oo heer dhaxle oo kor qaaditaankiinalahayne maanan dumaane maanan wiinadaan haye marka iskoolaadka yaalana magaalada nuurta sheekh oo warkeeda sii wadata ayaa sheegtay in haddii isxilqaan badan bulshada iyo maamulka samayn lahaayeen xaalka hoose ee waxbarashada sidan dhaami lahayd balse hadda tilmaantay in gudaha magaalada dhalinyarada joogta oo waxbarashada u baahan ay kor u dhaafayaan in ka badan laba kun haye inta walbarasho laan ee dhalinyarada xilligan walanbaradahayna tiradio meel laka qiyaasi kora guutaan bardaala maadaama lan xoogaalaad haye oo hata walbarasho laan eh anta kale markun wal baradahay ma ah darbada fidi ahaan dhalinyaro iyo wili wali jari jaray nabtay maalin oo galabe ku haaya waxbarashada wala leeraa dadweynaha gabdho oo maanaha walbarashada fursad inay helnay in wala barona diyaaranay iyo mar iska dayni markun waliba waa inay aqab walbarasho iyo kaalmo oo dhini kasta waa inay markun meelogaas nafsiya walaa burbur ha ku dhiikasay dhalinyarada ku nool degmada bardaale ayaa si aada u taabatay hirgelin la-aanta iskuulaad dhowr ah oo wax lagu barto iyo horumarin la-aanta halka iskuul ee hadda degmada ku yaala waxaana taasi ay sababtay in magaalada laga helo dhalinyaro da-dooda labaatan sano kor u dhaafaysa oo weligooda fasal wax lagu barto fadhiisan dhanka kalena duruufo dhaqaale oo waalidiinta haysata u saamixin in magaalooyin kale waxbarasho u aadaan xuseen maxamed faarax waa labaatan sano jir weligiis fasal ama iskuul wax lagu bartoba fadhiisan wakhtigiisa waxa uu ku dhammaystay derbi fariisi iyo inuu mararka qaar isku madadaaliyo cayaaraha kubadda cagta wuxuu codsanayaa in haddii mustaqbal xumo loo rabin dhalinta bardaale iskuullada waxbarasho loo dhiso taile walbarashile mahaysina may fadaana iskoolnina nin dhiso maaragnaada macalimiina nin sheeno saas walka barano maaragnaada ya fadaana ya halka sidii badinyin derbiyaasku sidaan maalbe bilaani migil bilaan hada geeka tartiib wal daaimahayo maara macalimiin oo walta dadan barayta male hoob ilaahay baahana ma baahana iskool oo sadaha yaan baahana bal walin kuwar maase ad hatu wala baradahayte
an hatu walma baradahayo iskoolka un walka baradaani ba waysanaa shalmigeerida mado iskoolko iskoolka kalante hal iskool lehayo siina maarna walka baradaanay ibir ahay kuraaso walnoo burbure walkasta walnoo hadlahay iskoolka madaya atiran reedye tabartaasana ayta iskoola baahna haye ulaado kale oo ada oo kale da-diyo labaatan ilaa iyo labaatan iyo shan jarta may suubiyahayan maadaama walan baradahayn hata derbiyahaasku fidan wala baradahay male maaranaada madi maaranaada galay derbiyaa la isku fidhay wal isku dareerahay maaragnaada beribka la isku roogay derbiyaa la isku fidhay ma wal la weelaayo oo wal la kabaradahay male maaragnaada walba may baradahay deedi labaad ishan laba yoonay ilaa tumisiidi tumitosna derbiyaalay la isku fidhay ma walba may baradahay iskool ba mahaysano haye tan ilaa iyo ada labaatan kun sanada jarta horba iskool ma fadheena maha berdaal
iskool marba ma fadhana burbur ii qahari dhibaatanay laga jaray hata maaragnaada war hada bilaawdana hatilay oo gargaarna nigeyso walna ninfurma maaragnaada yunus amidhatun batay jadhumaarin waalidiin badan ayaa welwel ku abuurtay in dhallinyaradooda aanay helin iskuulaad wax lagu barto taas oo mustaqbal xumo u horseedayso sida ay sharaxayso dahbe aadan maxamed oo shan dhallinyaraha ay dhashay waxba aanay barin awlaad waxbarashada aad aan hoosaysa inta markaas wala heloona wala isku bardahayti laakiin dugsi yaraan meel ulaadakabardaan aan la hayna nadaam xumadaas yaa nahayd kase haye marka maadaama waalidiintii etin ururkii haweenka mustaqbal xumada owlaada degmada kashaano kortame ee tamarku maadaama iskuulaad oo lakabarada u baqlahayn
kasheeno kortale wase una jiraatilo busakahi wase darbu fadeedi masbushideesu qabsidi walbarasho laangees ninjeyne haye
una goob usu meelka dadaabisahaad markaasi oo walbarasho xataa xataa meelka oo caadi xataa dib walkabarda fadi oo dad walbaro roogna xataa sida baydaw oo kale meel oo ma jireen dugsi een iskool dowladda subiin hayna oo walkabardaa jirta kasay haye
mala meelo madoo meelo yar laga meeso yarna wal yar oo horbaaba dhigdi jiray yar kadhigiday haani kale tarsna dardi aan fidiyaan intaasna meeshani wel inshaku haw aan lahayn oo hoyo walkabardaan aan lahayn meelo anaa walbaraw way helo fadhi laakiin guryaal oo walkabarda aan lahayn iskooladka niya shan fasal camal oo shanta fasal daxatana fidyarto isku barakaysan oo markaas adayaabasa yawa kadhigidaan ciyaalka haddii walbarasho fayla iyo haasana midiga kuyo sheeno iyo qofna dulu fadhiyar falkasta eedii eeda hooyo ana owlaada micnaa ninku boor ninku hayta oontood waa kadhisanoona maqmaqomo dowladda dugna ku sugaan kase waalidiinta qaar intii awooday ee dhaqaalaha ka saamixi karay waxay carruurtooda waxbarasho uga dareen dalka kenya iyo meelo kale oo gudaha dalka ah markii ay u adkaysan waayeen hirgelin la-aanta goobo wax lagu barto sida uu sheegayo sheekh abuukar cabdi oo qaar ka mid ah carruurtiisa waxbarasho ugu diray kenya yaalkii oo degmada lakamid ale hataa kenya meelo meeladaasha dhamida ilaa hamar maya muwadakaasi maay degmada degmada ugiin waa iska hoshareedi maanfaaw haye marka ilaa iyo burburkii may sababay inta iskuullaan haata degmada wal fayla oo maamul fayla iyo wal wal wida oo faylaba ma jarna maaha haye marka odayaalkii etin dhalinyaro badan haata mustaqbal xumaha weji ahayta owal barashana baahan helaana may ka- ka talii fadeen markiisin manka tarifadnainkii horta laanidir haye macalimiin la ninshaana iskoolayaal la ninsur riyadii walaagasay la la gargaar degdega la adeegsay marka hooba dhalinyarada walbarasho la-aanta wala kasii fiirsada berdaala iskoolaadna nin helna may dhibe kooy kor islata walibkooy faday waa bologa ini askarnagadan ini askuliisi maylaraaisu nagadan ini maylaraaisu tuugu nagadan ini maylaraaisu meelodi biifadan laynagadaas ini wadamada kale shaltaban gudoomiyaha degmada berdaale ee gobolka baay maxamed isxaaq aracase ayaan weydiiyey waxa uu qorshaysan inay hirgeliyaan iskuulaad wax lagu barto la wasaaradda waxbarashada iyo kan dowladda federaalka iyo kan koonfur galbeed buu ku wada hadalnay iskoolaadka degmada berdaalo oo halka iskoola dowladii soomaaliya iltumbiga kaasleykayaala marka dee ballanqaad ma dhamaadow wasiiradaas ku bedeliyay dowladda federaalka ballanqaad badan in soo gaan inkaas hata wasiirka waxbarashada iyo baarinta koonfur galbeed usuo ballanqaadin us iskoolaadii waldhiso laakiin walataan deermila ma isxilqaan ee maamulkiin isu suubay tan iyo burburkii meelinta iskoolaad lagu dhisa wallahi fikira dumen hani aan qorteedi roobta dumiduni aan dayacatirni aan kamulaanum dayactiri laakiin wal dowladda baahantu in iskoolaadkan hoose dhexleeme dugsi sare dhis jaamacad landhis degmadu inkasta degmeyaalkii inta damboy dowladda soomaaliya iyo jeedisa